gabar waxaa lagu dhufanaya ad aragteen waa wax la arki kara xitaa maaha halkaa feedha waxla iga yaalo oo waa inay jabta baan u maleeyay habeen hore waan ka seexan waa intaan sari yara seexo meel soomaali baa joogtaay adig waxaa kuma dhahaysee bay feedhu saas ii garaacaysay halkan bowdada waxbaa iga yaalasay markaa islaantii caanaha iibir ma laha iibir wax la dhaha jira oo lacagta lagu diro markaas islaantii caanaha baan ku yiri iibir xaggeen kugu diraa markaan caanahii ka gatay markaasay laba dukaana ka soo horjeeda bay igu tiri igu dir marka laba dukaan anu ma kala garanay waxaa idhi makaasaan kugu diraa mise kaas markaasay iyo waddadan yara istaagay marka gaari qabaalo ordayaa soo galay waddadii markaasuu gaariga qabaalka waxaa saaran ninka askariga i diray aniga marka waan ka noqday waan kasoo noqday markaan kasoo noqday wuu intuu soo ag istaagay wuu igu yiri naama gaari baa tahay maxaa waddada ku istaajiyey markaasaan ku idhi maye qof bili-aadan anoo adoo kale aan ahay baan ku idhi markaasuu intuu soo degay buu namanaasaa ilaada marka iyadoo naagti naagna way soo degtay ninka askariga ilaalinayna wuu soo degay iyadoo la rabay in lay dilo oo halkaa laygu maro baa laba nin baa hadlaya mar meesha kasoo horjeedkeeda markaasay waxay dhaheen war gabadha maxaad ka rabtaa waa gabadh soomaaliyeed markaasuu yiri adi maxaa la soomaaliyada kaa galayba ninkiibuu soo qabtay labadii labadii ninba uu isku maray labadiiba wuu dilo wuu garaacay bur meeluu kala soo baxay aana garanayn buu ku garaacay anigiibuu ii soo noqday anigiibuu wuxuu ii garaacay dee sidii nimanka u garaacayay si ka daran buu ii garaacay oo bur ila dhacay naagtii naag la socoto askariyadahayd intaa un baad moodaa in loo tilmaamay wejigu waa baasboor dhab dhab dhab hadda ishaas way igu taallaa casaan baa ku yaala in yaroo casaana dee ismaba lahaynba wejigaagu madow mooyaane si kaluu noqonayaa sida jirkayganbuu noqon baa isbaa isagu burbi la dhacay intaa la-eg oo qaaro ah markaa gaarigiibuu isaaray labadii ninna gaarigibuu soo saaray xaafadan ku idhi waa la xiday iga soo wardoona xaafadii marka taleefonka intuu iga qaaday gaariga qabaalka xaggo karaa la iga saaray ha naagtiina intaa wa ila saarantoo way idinaysaa jig wejiga unba iga garaacaysaa faraha ku yaala adoo nin raga kuguma yaalaan adaygooda maxaad moodaa waan garan waaye waxaan ku tilmaamaan garan waaye markaa adugu qabalahii baa nala keenay suud intaan soo soconay diintanada un baa la caayiyey qabalihii baa nala keenay ninkii joogay meesha obiga intuu saa usoo qabtay buu ku war diinta aabaha intuu raaciyey intii la caayiyey buu yiri qor oo haddaad sii daysa adaan ku qaraacaya qabalaha sagaalaad baa lii geeyey markaa tacadigaasa naloo geystay